garyaqaan saalax cali maxamuud oo la hadlay warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa sheegay in siddeeddii bilood ee lasoo dhaafa ay qabteen in ka badan kun iyo shan boqol oo galdacwadeed iyadoo maxkamadda ay ka howlgalaan saddex iyo toban garsoore oo keliya wuxuu tilmaamay in halkii garsoore uu qabto in ka badan boqolkiis taasoo noqonaysa waxaan isku dhigmin marka la fiiriyo culayska shaqada iyo inta garyaqaan ee la heli karo tii oo ay u dheer tahay inay jiraan kiisas kaloo badan oo la qabtay sannadihii lasoo dhaafay kuwaasoo weli taagan
wadarta guud ee galalka sanadkan kaliya la fura waxa waaye kun shan boqol labaatan iyo afar gal sanadkan kaliya waxaa jira galal hore u furmay oo laba kun saddexa labaatanka yaal oo madani waxaa yaal labaya labaatana yaal kow iyo labaatana yaal ilaa waxaa laga yaabaa laba kun todobayo tobankii galalki ahay hadda inuu garsooraha ku qoraya haddii marka aan fiirino sanadkan inta dacwo furanta iyo saddexiyo toban garsoore haddii laysu qaybiyo halka garsoore inta sanadkan furanta oo kaliya waxaa kusoo aadaysa boqol todobayo toban gal garsooraha marka boqol tobaniyo todoba gal ay kusoo aado waqtiga uu shaqaynayna sideed saacadoodayd fasilitiska iyo duruufaha uu ku shaqaynaya iyo xaaladaha taaganaa la wada ogyahay garsoorahaas intay in la ogow dacwadaas deji karaa su-aasha isweydiinta leh oo in laga jawaabo u baahan waa su-aashaas waa jirtaa iyadoo ay saas tahay garsoorayaasha dadaalka ugu badan ay waxay geliyaan galalkaas sidii ay go-aan uga gaari lahaayeen runtii xukunada soo baxayana aaday u fara badan yihiin laakiin waxaa loo baahan yaha waxawaaye kabasitigaas garsoore ma qaadi karaa yani ma qaadi karo boqol toban todoba gal waa sanadka kaliya inti la furay garsooraha mark markii aan fiirino guud ahaan inta galo ku qoraya boqol iyo konton gal boqol iyo lixdan gal garsoora waxaa jira boqol toddobaatan gal ku qoran maanta boqoliyo toddobaatan gal oo laga rabo dacwadda in la mudeeyo maxadarka maxkamadda in la qoro dacwadda in la dhegansado in muxuu ahaa dhinacdi laysu raadiyo in baafin la geliyo mararka qaar dadka dibada ay jiraan wakaaladaha mararka qaar ay khaldan yihiin maxkamaddu inay saxda loo baahan yahay dhinacyadii laga dalba inay saxaan duruufaha intaas leh garsoore sidee uu dacwad ku dadeji karaa su-aasha oo taagan ka jawaabisa u baahan annagu waaqic ahaan maadaama anugu garsoore ana guddoomiyihi maxkamadana ana oo duruufta iyo culayska aan ka warqabo arintaas waa arin aada u adag oo meel adag muxuu ahaay maaragtay taagan hadda hadda taagan wuxuu kaloo sheegay in laisla qaatay in wax laga qabto duruufaha garsoore la-aanta si loo daboolanaa garyaqaano badan oo imtixaan u galay sanadkii hore loo qaatay shaqada garsooranimada laakiin aysan wax kiisah ka garnaqaynin maadaama aan weli loo helin xuquuqdii ay lahaayeen waxaa la isla qaatay in duruufahan wax laga qabto waxaa jira imtixaan furanoo la galay soddon garsoore iyo labaatan xeer ilaaliya kontonkaas bishii sagaal tobankeedii ayaa waxaa loo fadhiistay imtixaanka welina dadkaas sooma shaqogelin oo maxkamadda garsooreyaal rasmiya dabcan degreeta madaxweyne waa kusoo baxeen laakiin xuquuqdii iyo ay u baahnaayeen ma helin arintaas garsoore marka aan xuquuq lahayn oo xuquuq dowladda aan ku lahaynin in gal inta lagu qoro muxuu ahaay galhaka garnaqa la yidhahdo waa fahmi kartaa duruufaha ka jira yani inuu cadaalad ka gaaro iyo waa aaday u adagtahay subaxda inuu inta soo kalaxo muxuu ahaa ka tago galabti aad adag oo laga yaabo inuuna transportationka iska bixi karin arintaas arin aad u adag waaye waa la daalaadhacinaa waa arimaha yani mashaakilka nagu ah guddoomiye saalax ayaa dhinaca kale warbaahinta dowladda u sheegay inay qaadeen gacantana ay ku hayaan kiisas badan oo ah dacwado la xiriira dad lagu soo eedeeyey lacag u dhaqis iyo dhaqaale u ururinta al-shabaab kuwaasoo qaarkood la xukumay lana xiray akoono badan oo lacagaha loo marsiin jiray kooxda al-shabaab
boqol iyo konton gal wax ka badana maxkamadda hadda ka furan oo ku saabsan lacag dhaqis iyo maalgelin argagixiso ku saabsan qayba waa la qaadayo dadku waa ka warqabaano meedyahaaba lasoo dhigayo waa laga warqaba waa la xukuma horaa xukun ugu dhacay qaybana hadday socdaan oo qaarna eedoodii waa timiday oo dhegaysigii dacwadaa socda qaybana waxay ku socdaan brocedurekii dacwad qaadista ayay hadda marayaan lamarkaas aad u fara badan yahay waa aad u badan yahay akoono fara badanaa fatashaad lagu sameeyey akoono badanaa la xiray akoono badanaa muxuu ahaa la xukumay
hadalka garyaqaan saalax cali maxamuud ayaa imaanaya iyadoo ay sii kordhayaan tirada galdacwadeedyada madaniga iyo kuwa dembiyada ee la gaarsiinayo maxkamadda gobolka banaadir oo ah maxkamadda ugu mashquulka badan soomaaliya sidoo kale wuxuu ku soo aadayaa iyadoo maxkamadda ay ka jirto dhibaato garsoore la-aan oo keentay inay dacwooyinka qaar muddo dheer qaataan iyo inaan xuquuq loo haynin kontomeeye gariiqaan oo dhowaan loo qaatay garsoorenimo iyo dacwad ogayaal